muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya guud ahaan si wada jiraya waxay u oogayeen salaada ciidda maanta waa maalin ciida waa maalin farxad ah waa maalin aan maaragta muslimiinta dhammaan aan maanta ku midaysanahay ciiddaas ciid carafa marka waxaan leeyahay salaan waxaan wada salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan salaamaya maanta ciid wanaagsan ciid iladxa ummadda muslimiinta o dhan meel kasta ay joogaan soomaalida gaar ahaan oo dhan baan salaamaya dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad ciidda ciiddeeda kale allaha nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbashi barwaaqo allah nagu gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ee caalamka ku nool sheekh maxamed ilkadahablo la hadlaya kumanaan ku soo tukaday masaajidka weyn ee jenaraal maxamuud ee bartamaha gaarisa ayaa bogaadiyey qaabkay dadka muslimiinta ku dhaqan dalkani kenya ay iskaga kaashanayaan amniga iyo weliba horumarka tacliinta oo uu sheegay in soomaalidu iminkay ka yihiin hormuud dalkani kenya waan qabdadinay waxbarashadii waan qabdadinay xilligii siduu ahaabaan u barannay siduu ahaabaan u qaadanay waxaa qalad ah laba meliyad ama saddex meliyad oo muslim ah oo maanta u taalan carafa xilligaa waxba kama jiraan qaadiga ugu sarreeya dalkani kenya ayaa sheegay in maalinta arbacadae fooda nagu soo haysa ay tahay maalinta ciidda taasoo muslimiinta badan ee dalkani kenya ku dhaqanna carag ay ka muujiyeen hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani kenya ku soo tukaday masaajidka jenaraal maxamuud ayaa gadafka ku dhiftay wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska qaadiga ugu sarreeya dalkani kenya naqa wakhti badan ay nagu qaadatay madaxweynaha waddankan aan u tagnay waxaan dhahnay maalinta talaadada waxaa rabnaa inaad ka dhigto maalin feeste ah oo ciidul adxa oo muslimiinta iyo dadka kale oo waddankan deggan ay dabaaldegaan oo la siiyo maalin ay nastaan waraaq buu soo qoray wuxuu yidhaahday talaadada ma ahe waa arbacada marka culummada meelay joogaan waddankan shiraan ugu yeeri doonnaa ninkaas waa in laga tashado hata lama arko isku soo celiyo dowladda dalkani kenya ayaa maanta u aqoonsatay maalin rasmi dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkani kenya masiixiyiinta iyo dadka kale dalkani kenya ku dhaqan ay la wada mashxaradayaanna waxaana ay maanta noqonaysaa maalin fasaxa oo shaqooyinka dowladda la qabanayeyna laga nasanayo maxamed faarax shire v o a gaarisa